asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenni murtida maanta xubinta murtida maantana waxaa a halaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenni murtida maanta aan hadba ka soo xuli jirnay dhinac dadka u dihin ama qodob aan isleenahay weli miidnan horay u taaban horay u taaban markaan leeyahay waxaa jirta sheekooyin fara badan ama mahmahyo badan oo derajaday doonaanba leh oo haddii eebba idmahayo aannu horay u samaynay intooda badanna isku meel laga yaabo inay cabirhayaan laakiin macquulah inay xarfuhu u kala duwan yihiin xubinteennan maanta waxaan ku soo qaadanaynaa idamkii iibe waxaa la yidhi saad u ogtihiinba horta dadka soomaaliyeed waa kuwo fuliynimada neceb baasha fuliynnimaduuna waa qayb ka mid ah bahdilka dadka iyo dibudhiciisa qaybihiisa ugu waaweyn waa mid ka mid ah caqiida xumada waana mid ka mid ah kalsooni darrada waana mid ka mid ah maaragtay tabaryarida adduunka ku dhacda saad u ogtihiinba fuliynimadu waxay ka imaataa inaad aaminto inaadan haddii eebba idmahayo arrinheble aadan ku guulaysan karin arrinheble inaadan qaban karin hebel inaadan iska celin karin hebel inaadan saa yeeli karin howlaha farada badan oo aan loo baahnaynba in nolosha bini'aadanku ay dabeecad ka dhigato ama ay barato ayay fulaynimadu qayb ka tahay midaanan maantana waa sheeko ka mid ah sheekooyinkii ku saabsanaa fulaynimada iyo tabardarrada ama daciifnimada nin ayaa waxaa lagu xaman jiray inuu fula yahay ninkaa isaga yahi ee fulaynimada saa'idkaa lagu xaman jiray ayaa ri safriyey ri keligeeda ayuu safriyey ridaa iyadaa wuxuu u safriyey inuu intuu soo iibsado uu carruurta xoogo xalquuna u soo siisto isaga oo marka haddii eebba idmaayo ridii safarka ahayd dhul cidlaa la marahaya ayaa gabalkii dhacay markii gabalkii dhacay ayuu geed ku xidhay isna wuu ag seexday geed buu ku xidhay carruurtiina waa ka baahan yihiin heerkuna waa ka manqo aayar haddii ilahay kuu samogeliya heerkiisaoo yatiina ama yatuuna ama tuunya fadhi ah neefkii uu u soo kaxeeyey ama waata ah ayuu haddii eebaidmaayo waxa uu sameeyey geed ku xidhay wuu ag seexday libaax baa soo kacay diilalyo qaba oo isaga laftiisu diihaalka baahidu duurka la galay markaasuu aaya ridii iyo xadhiggiiba isku goostay jagtii uu ridii ka siiyey xadhiggii ayaa ninkii rida watay ee soo safriyey ee carruurta xalquunka u soo raadiyeyo maqlay saasu u eegay mise libaax baa ridii sii wata marka horeba waxaa la yidhi col hortii hub lahow maahmaah soomaaliya a ahayd hub muuse wadanin iyo wax maaragtay uu ishi wax isaga dhaho waa kow waa laba eh markii uu arkay ridiisiioo libaax la tega uu la dhaqaaqay wax iskuday ah ama isxilqaana ama tabar iska doona ama maaragtay isqaranqaar ah midnaba iskuma dayn madaxuu kor u qaaday ridoo libaax watuu arkay saasuu u eegay wuu sii fiiriyey wuxuu ku yidhi kac allah kuu daaweeye iska cun haddaad maaniga idaysay kac allah kuu daaweeye iska cun buu yidhi haddaad maaniga idaysay aad ugu fiirso hadda waaridii uu carruurta baahan u soo safriyey waaridii uu lugta dheer iyo qardajeexa qarfa oonka ee dhurduhu dhagaha ka gelayo uu la soo maray wuxuu ku yidhi kac iska cun allah kuu daaweeye haddaadba aniga idaysay taas waxay ku tusinaysaa filaygu inuusan mid baraka leh ahayn ama filaynimadu tu baraka leh inayna guud ahaanba ahayn shay loo baahan yahayna ayna ahayn maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi shayddaan dadeed shantaada laysaga reebaa